ilaalinta suuqa xoolaha ee magaalada dhuusmurta ayaa si weyn uga cabanaya xaalada wajahayo suuqa kadib markii ay biyo xireen suuqaha taasoo sababta in xoolaha lagu iibiyo xaafadaha dhexdooda tani waxay abuurtay caqalqalad nooleed iyo mid caafimaad ee bulshada deegaanka suuqa xoolaha oo muddo ka hor ahaa meel aada muhiim ah dhaqaalaha magaalada ayaa haatan noqday mid la adeegsan karin iyadoo ay jirin goob kale oo suuqa casri rasmi ah uwa bedeli u ah duulaalinta ayaa sidoo kale sheegay in xaaladan ay saameyn ku yeelatay ganacsigooda iyo dakhliga kasoo geli jiray xoolaha duulaalinta waxay sidoo kale baaq u direen maamulka degmada busmareb iyo dowladda galmudug si deg dega looga soo jawaabo loona hirgeliyo suuqa casriya oo lagu talgalay xoolaha kaasoo loo ballan qaaday si loo helo goob ganacsi oo habaysan oo nadaafad iyo sidoo kale loogu adeegi karta bulshada deegaanka iyo magaalada busmareebe waxay sidoo kale ganacsato xuseen muhiimadda ay leedahay in la helo suuqa casriya oo leh adeegyo dhammaystiran taasoo horseedi karta kobac dhaqaale iyo mid horumareed ee bulshada degmada busmareebe caasimada galmudug haddaba waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada duulaalintu ka hadlayay ee caqabadaha ka jira suuqa
magacayga maxamed xarsi siyaada la yidhaah oo ka mida dilaaleenka dhuusamareebeed oo xoolaha gadda waxaan codsi ka nahay oo aan codsanaynaa suuqaan la'nahay dadaans mar walbaba meeshaan degnaba waa nala ka kiciyaa ka guuraa la yidhaah booskan dadaa leh kuwii hore oo dowladda hadda haysta oo galmudug joogana hadda ka hor toban goonaa codsi u gudbinay waanaga waa ka weyna wax jawaaba waxaan codsanaynaa marka xildhibaanada galmudug ha ahaadeen dibadda ha joogeen dalkasi ha joogeen iyo wasiirada inay suuq noo dhisaan oo suuq noo dhisaan oo musharaxeenka haddeer galmudug u sharaxan ayaa waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaan suuq oo naga bixiyaan dhibkana haysta oo suuq la'aanta annagoo magaala madaxdii galmuduga aan suuq xoolo lagu gado geel iyo ari midna maahay ninkii aan la hadalnaaba jeebkau gashadaa degmo kale aadaaho u dhisaa marka waxaan codsanaynaa maamulka galmudug ganacsatada odayaasha dhaqanka hay-adaha caalamiga ah dowladda federaalka ah waxaan codsanaynaa in suuq la helo oo caasimadda suuq loo helo waa sharafdaro runtii caasimaddii galmudug in aysan suuq lahayn oo maalinba ay meel u guurto suuqu meel u guuro uusan meel lahayn waxaan codsanaynaa ku celcelinaynaa maamulka hadda ka taliya galmudug way dhammaatay muddadiisii cid maantana waxaa la qabanayaa qof iyo cod qof walbana wixii ay maanta waxaa la yidhaahdaa wixii lala soo roob dego jilaadka lagala soo baxa roobkii la helaa waxay la imaan doontaa laga rabaa caasimaddii shan sano ay ka talinaysay suuq xoolaad ma leh marka waxaan codsanaynaa kuwa musharaxiinta ah oo dadkan qof iyo cod ka raba waxaan ka codsanaynaa in ay suuq noo dhisaan sidoo kale waxaan codsi u jeedinaa ganacsatada galmudug gaaraan kuwa caasimadda hantiyaa ilaahay siiyey magacay leeyihiin deegaankoodii waaye suuqu ma leh waxa ay haystaan iyo guriga la fadhine dadka wax ugu qabteen waa la su'aalayaa berri annaguna waa dayeynaa ummadda soomaaliyana waa dayaysaa galmudug waxay ka dhexaysaa kow iyo toban beelood meel aan suuq lahayn galmudug oo dhuusmareeba laga arkay magacayga wiila cabdulaahi aa la yidhaah maamooyinka suuqa ariga ka gataan nahay dadka suuqaan ka ganacsadaan nahay suuq la'aanaan nahayda dowladdanada galmudug oo sharafta loo waxaan codsi uga nahay in suuq naloo sameeyo cido guryahoodan wax ku gadannaa haddar meeshii aan ka soo guurnay afartan sano ku dhowaada ari lagu gadaayey cidaa iska lahay biyaa qabsaday haddana quracdaasoo dhul agoomeedaan ariga ku gadannaa waxaan dowladdayada codsi oga nahay in suuqna loo sameeyo innala tixgeliyo dadkai caasimadda deganaayaan nahay in mar biyan barakacshano magaalada biyo qabsadaan iyo maraan suuqla'aan la taagnaanno maba u dhacdaba
suuqa xoolaha magaalada dhusmar waxa hore u ahay guryo ay dad leeyihiin taasoo haatan ay biyo fadhiisteen iyadoona ay ka cabanayaan ganacsatada xoolaha iibisa iyo kuwa xoolaha kaansadaba meel ay ku iibsadeen xoolaha inaysan haysan waxayna baaqi u direen dowladda galmudug iyo tan federaalk soomaaliya inay ka dhisaan suuqa casriya oo leh adeegyada dhammaystiran si loo helo horumar dhaqaale iyo mid bulsho